horta hal istilaaxoo khaldan inaan saxaan rabaa ahlu sunno wax la dhaha iyo waxaan ahlu sunno la dhihin soomaaliya ma ka jiraan soomaalidu dhammaantooda waa ahlu sunna waljamaaca madhabku fiqigaana waa shaafici intaas horta waa in la ogaado haddii qof shaksiga intuu meel ooto yidhaahdo mooro ooto ama shaati isaga la eg samaysto ma ogtahay uu yidhaahdo anaa meeshii ka maqan hoogaa ma fiicna culummadu soomaaliya iyagoo isku duuban bay shirku joogeen waad ogtihiinoo nebi ilaahay soo diray oo nebi muxamed ood ogtihiin dad khilaafaad la arkay qof iyo laba iyo waa la arkaa inay ra'yi u muuqdo laakiin culummada haddaad ula jeedo culamaau turuq asuufiya oo culummadeenna duruqda oo runtii wax badan dalkaanna ka soo qabtay ma joogeen haa baan leeyahy aad bay u joogeen iyagaaba shirkiba guddoomiye ka ahaa sheekha la yidhaahdo sheekh sugow suufiyareh ayaa guddigii shirka culummada abaabulay oo dhan isagaaba guddoomiye ka ahaa ma yahay culummadaas mise ma ahan shariif sheekh maxuushe cabdulbaari oo culimmada ugu waaweyn oo la yaqaano ah baa meesha fadhiyey shirka hadda haddii meeshaan lasoo saaro waad ujeedaane shaksi marka isaga wax la noqotay haddaad ula jeedo shariifow shaksi la weyn maayo adiguba hadda beel baad xildhibaan u tahay haddii la yidhahdo shariifka ma wada rabtaan qaar baa ku diidaya dan iyaga u gaarahay kuu diidayaan waxay ku leeyihiin kaas waa ku khaldanay kuna laaban mayn hadday rabaan qof shaksi ah wax waa qabi karaa laakiin waxaan kuu sheegaya culimmadu inay midaysan tahay soomaalida oo dhan inay ahlu sunna waljamaaca ay yihiin annaga oo dhan intiina meesha fadhiidan ahlu sunnaan nahay culimmadeenna iyo dadkeenna qofna kama dhamin waa run oo nebigoo joogaa ma ogtahay ansaar iyo muhaajiriin loo kala cabtay nebigu waa u yeedhay wuu la hadlay wuu heshiisiiyey sideeda dad muslin ahoo meel wada jooga ilkay arribaa isugu dhow waa laisdhibsanaya marmar run weeye kama aanan harin horta culimmada soomaaliyeed wax oo hoolkii jasiiro uu qaadaya ma ahan inta muqdisho joogto ma qaadi karo ee waxaa la wacayaa waa rumuus yaryar baa la wacayaa anigoo culimmada waxaan rabnaa saan ballan qaadna inaan isku wadno u dhegannuglaano isku soo jiidno ilaa majliskaa hadda la sheegayo uu u samaysmo markuu majliskooda u samaysan waxaan isleenahay iyagaa isu wadi doono waxaana diyaar unahay runtii guddigiinaba guddigii oo waxaad tihiin arrimaha diintee haddaad wax aragtaan hebel iyo hebel maxaa daarayna dhahoo noo keena ogaada maxaa ka jira meesha laakiin qof aan necibnahay ama qof aan gooni ahaan usoo jiidanayna runtii ma jiro culimmada soomaaliyeed waa noo siman yihiin luqun waxalay laba garabay udhexaysaa dhexdaan u joog